waxaa saxaafadda laydinku diiday waxa weeye nooshinkii xalay waa xaafadaha lagu soo qaybsaday beelbeel iyo waxbaa loo soo qaybsaday guddoomiyihii iyo aan joogin baarlamaankii ninka joogtay aan la ogeyn hashasiyo aan la arkisan waxaa lala soo baxay nin walba wuxuu kasoo baxay toban warqood kitaabkiisa la soo baxay cadar farxumadaa baarlamaanka lagu hada ayaa laydinku diiday oo inaydaan saxaafadda waata marka ma waxaa ula jeedaa xildhibaan cabdi barre ee xubnaha baarlamaanka ee qof walbaba mooshinka waraaqda mooshinka ayuu watay oo mar horeba loo soo qeybiyo kulanka baarlamaanka maanta in loo qeybiyo uma baahnayn miyaa ula jeedaa haddee nimankii baalka nimankii baalka soo samaystay nimankii baalka soo samaystay awalba oo muxuuaha la hordaayay xafadooda xalay ay kusoo qaybsadeen xildhibaanadii kale wixii aari kale meelaha ay ku kaseexo waa la tuuray marka wuxuu sharci ma ahay meeshii hadda hoorkii oo dhan waa wada waraaq maataabsan la jeexjeexay waa midaas haddee waxa ayaa dhaa baarlamaankii maanta in la gaarsiiyo nooshinka niman baa hortay xaafadaha loogu soo qaybiyo iyadoon tirasoob lahayn ayadoon ajabdihii la ansixin iyadoon muxuu ahaa tirta jooga la ogeyn iyadoon guddoonka imaan si waraaraha jeebka lagala soo baxo hadde waa dareemaysaa meesha baarlamaanka la marsiinayo waa waa dareemaysaa marka hadde nimanka walba booshinka watay oo guryaha kusoo faxeexday baa haddana muxuu ahaa guryahooda kusoo kusoo birisgaraysa kusoo kobigaraysay waa taa marka xildhibaana bal waxay noo sheegtaa hadda adinku qorshihiina muxuu yahay annagu waa sugaynaa inta guddoonku soo fadhiistaanu sugaynaa inaan guddoonka la hadallaan rabnaa markuu soo fadhiistaanu la sugaynaa marka waxa saxaafadda banaanka looga saaray waxa weeye waa fowdadaas la sameeyey oo waraaqaha banaanka xalay lagu soo qaybsay inaan saxaafaddu arag taasaa saxaafadda banaanka la idinka qariyo maxaad ku sugaysaan marka guddoomiyaha baarlamaanka ma buuq baad kusoo dhawaynaysaan sidii kulamadii hore oo kale bal markuu yimaadaanu arki doonaa kolley waa arrinta waa markuu yimaadaan arki doonaa kolley waa taa hadda marka maxaa ka socda ee xarunta xarunta waxaa ka socda buuq iyo qalalaase iyo hoolkiiyo wada waraaqaho meel kasta qashin iyo waraaqu dhooban tahay ade wax ciidan oo meesha laga soo guri sharci uma inay soo galaan waxa saxaafadda banaanka loogu horiya waxa weeye khayaanada la sameynayo iyo sharafdada sharafdarada meesha ka socota taasaa saxaafadda loogu diiday marka haddee saxaafadda annagaa warkiisanayna meesha runtaa waxa ka jira annagaa saxaafadda